Maamulka Akademiyadda Caafimaadka Green ee magaalada Beledweyne ayaa olole caafimaad oo isugu jira daaweyn iyo wacyigelin u sameeyay barakacayaasha ku nool kaamka Barrey oo ku yaala xaafadda Walwadaag. Ololahan caafimaad ayaa waxaa ka faa'iideystay barakacayaal isugu jira haween, caruur, odayaal kuwaas oo aan awoodin inay tagaan goobaha caafimaadka. Madaxa tababarada Machadka Green Academy, Ustaad Cali Maxamed Nuux Calsooyaal ayaa ka warbixiyay muhiimadda uu leeyahay ololahan caafimaad.
maanta sidoo kale waxaan booqanay kaam lagu magacaabo Barrey oo ku yaalo xaafadda Quraxsin agaarka suuqa xoolaha kaamkaas oo ay ku nool yihiin bulsho aada u danyar oona u baahan wacyigelintii caafimaadka sidoo kale waxaan gaarsiinay kaamkaas deeq daawooyin ah daawooyinkaasi oo ay gacan ka geysteen oo ay aruuriyeen ardada iyo maamulka iyo macallimiinta ma jiraan cid kale oo nagu garab siisay inaan daawooyinkaas halkaas gaarsiino laakiin waxa weeye isku tashi maamulka iyo macallimiinta oo jeebkooda ay ka gadeen ay bulshada dhibaataysan ayagana si ay u gargaaraan ugu talagaleen mana ahana markii ugu horeysay waxaa ka horeeyey kaamo kale oo hore aan u booqanay insha allahu tacaala isbuucyada soo socdana haddii ila yiraahdo waxaan booqan doonaa kaamam kale oo cusub waxaan rajeyneynaa bulshada kale ee caafimaadka bahda caafimaadka inay iyagana nagu garab siiyaan oo ay qayb ka qabtaan bulshadu waxay u baahan tahay daawooyin waxay u baahan tahay wacyigelin caafimaad waxay u baahan tahay daryeel caafimaad iyo sidoo kale bulsho u nugul oo u dhiiran oo ka jawaabaysa baahiyahooda inay helaan sidaa daraaddeed markaa annaga ka maamul ahaan green academy waxaan u taagannahay inaan bulshada wax kusoo kordhino waxna kusoo celino qaar ka mid ah barakacayaashii ka faa'iidaystay ololahan caafimaad ayaa u mahad celiyey akademiyadda green maanta ardayda noo imaatay aada iyo aad aan ugu faraxsan nahay daawada noo keeneen waa daawo lagu dirsaday noqotay uureey iyo caruur yaryarba waa wada qaadanay dadka waayeelada oo maxoga xanuuna kulli wixii oo dhan ilaahaa la garabgalay aada iyo aadaan ugu faraxnay waanu ku caymanay ilaaha caymasada haaye e midda kale waxaan rabnaa hadoo ilaahay raalli ka noqdo hay-adaha kale oo ilaahay maaragtaa ee anay kusoo daysato baahi badan buuskan waa ka jira insha allahu tacaala wixii noola keenana waa aragna waana ku dirsan ilaha mahadda iska leh waxaa noo yimid saaki arday ah iskuulka gariim ayaa noo timid waa mahadsan yihiin marka waxaan rabnaa wixii kaleente oo sidoodoo kaleente inayna ku dadsadaan hay-adaha kaleente waxaan ka codsanaynaa baahiyo badan ayaa jiro oo un ilaahay ma ogi cid kaloo soo koobi karta ayna jirin marka waxaan rabnaa ina baahidaasna ilaaha dabool karaa iyaguna inay ku soo daysadaan ololahan caafimaad oo isugu jira daaweyn iyo wacyigelinta ah ayaa waxaa baahi badan u qabay barakacayaasha ku nool kaamka baarey kaasi oo door muhiima ka qaadanaya horumarinta iyo faydhowrka kaamka